barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo boggeena internet-ka ee v o a somaly com
dhegeystayaal waa maalin isniina shanta bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabar dhallinyaro ah oo aqoonteeda caafimaad uga faa'iidaysay barakacyaal ku nool magaalada guriceel ciida labada asbuuc ugu dambeeyda ahay oo daawooyinna xataa aan kasoo bixinay sumunta dawacnimada dadka aan u siinay baaritaano aan u samaynay tuulo loola yiraahdo tuulo caano iyo tuulo kaloo gurceel hoostagta idina la yiraahdo dabare ee tuulooyin kalena ay noo dhiban yihiinoo aan qorshaynayna weli inaan tagno annagoo simunta dawacnimo ugu adeegayna waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro heeso ay badbedeleen ka sameeyey majaajilo cajiib ah heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dhakhaatiirta la tacaalaysa xaaladda caafimaad ee madaxweyne donald trump ayaa sheegay inay dhici karto in isniinta maanta ah laga soo saaro isbitaalka walter reid ee duleedka magaaladan washington halkaas oo looga daweynayo cudurka covid -19 dhakhtarka gaarka ah ee trump dr shon colne ayaa axaddii sheegay in madaxweynaha uu hadda ka wanaagsan yahay sidii hore balse qiray in tan iyo jimcihii ay ogsajiinta ama neefta madaxweynaha ay laba jeer hoos u dhacday dhinaca kale madaxweyne trump ayaa xalay muddo kooban ka soo baxay isbitaalka walter reid si uu kor uga salaamo taageerayaashiisa oo bannaanka isbitaalka isugu soo baxay trump ayaa isaga oo ku jiray baabuur gaashaaman afkana ay uga daboonlayd mare madow ayaa u gacan haatiyey taageerayaal calanka maraykanka lulaya oo ku sugnaa dibadda isbitaalka bayaan uu soo saaray xalay juud deer oo ka mid ah afhayeenada aqalka cad ayuu ku xaqiijiyey in madaxweyne trump uu dib ugu laabtay isbitaalka wax yar kadib markii uu salaamay taageerayaashiisa bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar sideed iyo tobanka kun ee dalka afghanistan ee iskuullada waxbarashada aysan dhismayaashooda ahayn kuwo dhisan dhaqaale xoogan inkastoo lagu bixiyey qiyaastii saddex dhibic toddoba milyan oo caruura ayaanan weli tegin fasalladooda marka loo eego ayaa la yiri dhaqaalihii xooganaa ee lagu bixiyey madaxa bangiga adduunka ayaa ay xaddii shalayto ahayd waxa uu usoo jeediyey hogaamiyaasha dalka afghanistan inay dalkooda wax badan ku kobaan dhaqaalahooda waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in deeqbixiyaasha caalamiga ah looga baahan yahay inay wadankaasi waxtaraan si nolol fiican loogu abuuro malaayiinka dadka ah ee dalkaasi dagaalada ay la degeen ku nool macluumaad aruun la sameeyey sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii ayaa muujinaysa in sagaashan iyo saddex boqolkiiba caruurta toban sano jirka ah ee dalka afghanistan aysan waxba qori karin amaba aysan akhrin karin marka ay ka baxaan dugsiyada dhexe waa tiro ka badan konton iyo sagaal tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala koonfurta eeshiya dalkaasi waxaa sidoo kaleeto uu ka dambeeya ayaa la yiri inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhexeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabayaasha caafimaadka waxaa la sheegay in iskuullada ay tagaan afartan iyo sideed boqolkiiba gabdhaha wax caad uga yar halka lixdan iyo toddoba boqolkiiba tiro ka badanna ay iskuullada tagaan wiilasha
warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington shukri sheekh mire xaashi waa gabar dhallinyaro ah oo soo baratay aqoon la xiriirta caafimaadka waxay hadda taageertaa dadka barakaca ah ee ku nool magaalada guriceel iyo deegaanada hoos yimaada waxay waxqabadkeeda uga warantay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqne oo dhowaan booqday magaalada guriceel waa mahadsantaha walaalkiis qeybaha kala duwan ee mutadawacnimada xagga bulshada markii la yiraahdo oon qaban waxaa kamid oo anigi shukri aan aan kamid ahay qaybta caafimaadka maadaama aniga heerkayga ama digriigayga uu yahay jaamacadeed qaybta caafimaadka oo gaar ahaan kalkaalisanimada guud ay tahay iyo mulisanima ku tacalluqda sidoo kale markii aan aniga gobolkan dib ugu soo laabtay waxaan si kala duwan uga qayb qaatay afar sano aan ku sugnaa gobolkan guraceel degmada guraceel siyaabaha kala duwan ee bulshadii qaybaha caafimaad ama fariimaha caafimaada kala duwan loo gaarsiiyo sida in la siiyo deegaanada ama waxyaabaha kala duwanoo ku nool shacabkii ah sida barakacayaashii tuulooyinka hoostaga degmada tanguraceel oo qaybo caafimaad aan gaarsiino si mutadawaacnimo aan u gaarsiino oo sida daawooyin oo kale wacyigelin oo kale la siiyo barakacayaashii sidoo kale mararka qaar waayo waxaa iska jira in cudurro qaar ay dilaacaan sikadiisana ay ku dhacaan in bulshadii marka waxay u baahan tahay wacyigelin la siiyo sida oo diiradiiba aada loo saaro boqolkiiba boqol ay u baahan tahay barakacayaasha oo ay sameeyaan siyaabihii cudurka ay uga hortegi lahaayeen haddii markaas cudurka uu jirana siyaabahay ula tacaali lahaayeen ama si uusa mar dambe ugu soo laaban ay cudurka uga hortegi lahaayeen ama ula dagaalami lahaayeen
sanadahan dambe ama bilihii ugu dambeeyeyba waxaa wadanka iyo meelo badan oo caalamka ah dhibaato ku hayay cudurka covid sagaal iyo toban wacyigelinta adiga iyo dhallinyarada kale aad sameysaan qeyb ma ka tahay dhibaatada iyo sidii dadka ay u ogaan lahaayeen xanuunkan
aada weyn run ahaantii cudurkan covid nteen la yiraahdo oo labada kun iyo sagaaliyo tobanka dilaacay dabayaaqadeedii run ahaantii saameyn aada u weyn oo dalkao dhan ama soomaaliya o dhan adduunka o dhan oo ku yeeshay run ahaantii bilihii dambe ugu dambeeyana wuuna soo gaaro oo sideedii bilood ugu dambeeyda ahayd afar afar biloodoo kamidana waxaaba dhacdaba in qeybihii waxbarashadii qeybaheedii kala duwanaa fasax loo galo isagoo bulshadii saameyn ku yeeshay taasoo ayadana aan si mutadawacnimo aan ku sameynay bulshadii inaan wacyigelin uga sameyno oo xataa meheradahan ganacsatada ah aan toos ugu tagno daarect ugu tagno anakoo tiim dhan ah inaan wacyigelin u sameyno oo sida kala fogaashihii oo kale oo waxyaabaha maadaama cudurkan uu yahay cudur isku dhawaanshaha virus lagu kala qaada uu yahay inaan bulshadii wacyigelin ku sameyno in aan tusno ama aan sharaxaad u siino intaan soo gadno anakoo ku hadlayna bahdi caafimaadka afkoodii jeermis dilayaashii sida saabuunta dhitoolka loo yaqaano oo kale ama loo yaqaano asabsada iyo kale inta barno iyo dhitoolka la yiraahdo inaan inta tusno u sharaxno oon dhirahno saabuuntan ku faraxasha cuntada ka hor iyo cuntada kadib intaba labaatan daqiiq kadibba faraxalo istaabashada ama isalaanta yareeya bulshada iyadoo la siinayo wacyigelintii sidoo kale aan waqti u siino inaan u tagna barakacayaashii ayakana aan barno siyaabaha kala duwan oo cudurkan ula dagaalami lahaayeen inay meelaha saxmadu ka jirto kale inay yareeyaan oo socodkii oo kale ay yareeyaan haddii qofay ka shakiyaan ay arkaan inay xarumaha caafimaad la xiriiraan wacyigelintaas kala duwan oo aan soo siinay deegaanka ama dadka ku sugnaay ay jirto ayadan marka deegaanka aad howlahan wacyigelinta aad ka sameyneysaan ma guraceel oo keliya mise waxaa jirto meelo kale oo ka baxsan oo aad howlgalladan ka sameyseen midda kale ma jiraa cid idinku taageeraysa marka aad rabtaan in meel ka fog magaalada aad howl wacyigelina u tagtaan
run ahaantii haa way jirtaa inaan ka tagno meelo ka baxsan guraceel oo kale sida tuulooyinka guraceel hoostagoo kale tuulo layira tuulooyin waxaan tagnay asbuucyada labada asbuuc ugu dambeeda ahay oo daawooyin xataa aan kasoo bixino si mutadawacnimo dadka aan u siinay baaritaano aan u sameynay tuulo la yiraahdo tuulo caano iyo tuulo kaloo guraceel hoos tagta idina la yirahdo dabare tuulooyin kalena ay noo dhiman yihiinoo aan qorsheynayno weli inaan tagno anakoo si mutadawacnimo ugu adeegayna xagga gacansiinta markii la yidhaahnadana adeega caafimaad qeybihiisi kala duwan ah laba siba waa ku sameynaa sina inay naga saacidaan oon anakii dadkanagii sameynayay in aan inta contribution isir iska aruurino sida ururka umulisooyinka oo kale qaybahay sameeyaan oo kale inaan inta iska aruurino contribution lacaga dhexdanada ah aan baabuurta ku kuraysano maadaama daawooyinkii aan inta qaybo yarar oo magaaladii jooga inta ka codsano qaarna aan soo gadano inaan ku sameyno baabuurtina shidaal ugu shubano sidoo kale waxaa jirta marar intaan gaarayaasha mikrofoonna ku xirno in aan ku wareejino deegaan kenya taasi waxay ahayd shukri sheekh mire xaashi oo ah gabar dhallinyaro ah oo baratay culuumta caafimaadka islamarkaana taageerta dadka barakacayaasha ah ee ku nool guriceel waxa ay isla guriceel ugu warantay waryaheenna xuseen xasan dhaqane haatanna waa kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiyo kabayare
cabdiraxmaan muumin oo ku magaca dheer cadceed waxa uu yahay majaajiliste dhallinyaro ah oo ku dhaqan magaalada boorame kagana qusliya dadka majaajiladiisa heeso uu inta badan uu badbedelay abwaan mustafe dhimbil isna waxa uu maasooyinka ku cabiraa dhibaatooyinka dhallinyarada darbijiifta ah warbixintan waxaa boorame kasoo dira wariyahayaga xaashim sheekh cumar good qaar ka mida dhallinyarada ayaa iyagu sameeyey suugaan ay bulshada ku madadaaliyaan suugaantaasi oo ah mid majaajilo ah islamarkaasina ay dadka kaga qusliyaan waxay ka sameeyaan kolba waxyaabaha ay bulshadu hadal hayaan cabdiraxmaan muumin oo loo yaqaano abwaan cadceed ayaa ka mida dhallinyaradaasi ha waa iska dhan weya waa ku muujiwa wixii niyadii afka kaaga soo dhaca si ay moralkowna u caruurta waxaa ka mid ah xaysiis yar baan ka daawan jiray heesa yar oo la idhaahdo oo maraykan ahayd oo shaaxiyo waxaa ninku cabayay marka dambena shaaxay ku shubayso marka heesta yar waxay akooda weeswenesismao akooda faaryor horyor kirim
markaa macalmuusigii afkaad ka samaynaysa
macalimiintiga afkaa ka tubaya dhuuntaa ka tubaya kooda wiisbeed maba jirtaba way la- waa- waa erayo laga yaaban yihiin
hal heesay noogu soo gunaanadoo tii soomaaligeed aad u qaadisay muusigan aad afka ka samaynaysa mid ka mid a adduunyadu xasilanaa xubeegii jacaylkiyo xaragaad ku badanaa xaragaad ku badanaa wadhilaaninirin birin waan dhalinaydhin qofkaad xidhiidhiyo xidhiidhaad wadaagtaan xiise heesu badanaa xilli tegay jacaylkee booramayo sidoo kale waxaa iyaguna jira abwaano dhallinyaro ah oo suugaantooda kaga hadla duruufaha haysta carruurta soo koraysa ee ku dayacan gudaha magaalooyinka waaweyn ee soomaalida abwaan mustafa dhimbiil ayaa maanse uu kaga hadlayo derbijiifka ku cabiraya dareenkiisa taasi oo marka hore inooga sheekayn doono abwaanku dareenka ku dhaliyey maansadan ee ar- ararta badan iyagoon iskaga tegaya macnaha qaabkay u dhigan tahay tii hore ana wax sheegaya oo one direction hal hal bay dhinac bay u socotay oo dhallinyaradan baan u warramayoon lahaa waxaa iska daaya waxaa iska reeb waxaa laakiin kan waxaa iska dhigay inuu kii yaraa isagu hadlayo oo leeyahay waxaas haysa dhibtaas haysata sa- isagii uu warbixin siinayo marka waxaan sameeyey yacnaha sawir noocaas oo kale ah inuu ilmihii yaraa bulshadii usoo gudbinaya hadal wuxuu leeyahay markaa waxaa leedahay maansadu derbijiifku wuxuu yidhi qof dullaysan baan ahay daranyaan la qabatimay rajay daabtay baan ahay qof uu dhera guddaayo gaajo daacayaan ahay haddaan diif xanuun qabo dawo ruuxu siiyo ay daryeelamaan arag dirqi wiil ku noolo dantu qoolka geliso gidaar duuban baan ahay aabbahay dambayse hooya debintu may baran weli daadaha maan maqal cunto- cunto diiran weligeed dhuuntayda kama degin boodhkoon isduubiyo jiingadaha dushoodiiyo dayr hoostii mooyee furaash duuga weligay duudkaygu mu baran ma dareemin raaxana damacbaanse leeyahay dalka aan dhex joogiyo dadka aan la noolahay hadday ila dareemaan dugsiyada ay geeyaan oo diinta la i baro duuliyaha cerjiidhkiiyo dadka ruux hanuunshiya daaciyaaba noqon laha bulshadana daryeel iyo dabiib baan u fidin laha damacayga hoosiyo riyadada daahani intaasay daneeyaan waxse taayagaga daran oo nololba ii dayn dib jirkaan la noolahay markay xabagta duubtaan dilbay ii qalqalshaan hay-adaha dalkeenna deeqaha qorsheeya ani dib ima egaan ururada dilaalka ah ee mashruuca daydaya markay dakharadaydiyo diihaalka aan qabo diiwaanka geliyaan waxay soo dawariyaan dayn aad u fara badan dansaanu kuma qabo hudhaydh la daadshiyo hunkii daarahoodiyo dacas cawlan mooyee weligay dux kama arag suldaamada dudaayee saamiga u diriraa ani ima doodaan weli hadalka kuma darin inay i daneeyaan dulucduna ma dhaafsana in wasiir la doonto kii haystay daaraha loogu dara inti kale yanaa wuxuu leeyahay dee isagunu ma aha laakiin derbijiifkao dhan ayaa saas odhan lahaa haddii ma- wax la weydiin lahaa saas ku jawaabi lahaa xaashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa soo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir samakaab oo ku sugan washington
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta kulamadii xalay la ciyaarina waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha leicester city iyo westham united kooxda leicester city ayaana kulankaasi looga badiyey saddex gool iyo waxba southampton oo gurigeeda joogtana waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda westbrom albion arsenalna waxa ay guul ka gaartay kooxda shevil united kadib markii ay uga badiyeen laba gool iyo gool wolverhamptonna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda fulham labadii kulan ee u dambeeyey ee xalay dhacay ayaa ahaa kuwo ka fajiciyey dhammaan dadka daawada ciyaaraha kadib markii kooxda tottenham ay goolal nusdarsan ah uga badisay kooxda manchester united tottenham oo booqatay garoonka old travord ayaa cashar ugu soo dhigtay kooxda manchester united oo waayo hore laga baqi jiray marka ay joogaan garoonkooda laakiin hadda sidii hore ma aha oo united ayaa u muuqata libaax ilkabeelay tababare hose murinoho ayaa tusay awoodda uu u leeyahay sida uu old travord ugu badin karo isagoo si adag u bahdilay ciyaartoyda kooxda manchester united ciyaarta markii ay dhammaatay kadib ayaa qaar ka mid a ciyaartoyda kooxda manchester united oo hadle ay sheegeen in wax walba oo meeshaasi ka dhacay aan la aqbali karin islamarkaana ay iyaga mas-uuliyadda qaadayaan kabtanka kooxda manchester united harry maguire ayaana fariintaasi usoo gudbiyey taageerayaasha kooxda manchester united ayaa waxaa soo gaaraysa guuldaradii labaad saddexdii ciyaarood ee furitaanka ee horyaalka premier leaga manchester united ayaa kulankaasi la timid hal gool oo keliya iyadoo calaamada casaanka ahna uu ka qaatay weeraryahankooda antony marshal antony ayaa calaamada casaanka ah qaatay kadib markii uu dharbaaxo ku dhuftay ciyaaryahan eric lamela oo u ciyaara kooxda tottenham laakiin marshal ayaa ka hor inta uusan dharbaaxada ku dhufanin waxaa ka horeeyey xusul uu usoo taagay ciyaaryahan lamela balse garsooraha uusan arkin ciyaarta kale ee bahda isboortiga xalay ka fajicisay ayaa ahayd tii kooxda aston villa ay toddoba gool iyo laba gool uga badisay kooxda horyaalka premier leaga difaacanaysa ee liverpool aston villa ayaa garoonkeeda kusoo dhaweysay kooxda liverpool waxaana ay ka dhaliyeen toddoba gool halka kooxda liverpool ay la timid laba gool oo keliya kooxda liverpool oo waayadan la loodin waayey ayaa cashar ku qaadatay garoonka kooxda astonvilla ee villa barg iyadoo kooxda astonvillana ay cayaartaasi u maamushay sidii ay doonto liverpool ayaa kaga duwanayd kooxda manchester united iyadoo aan wax calaamada casaanka ah laga qaadanin tababare georgian clob ayaa isku dayay wax walba uu samayn karay laakiin habeenkii xalay ahaa uma aysan shaqaynin dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii dhacay waxaa ka mid ahaa kii kooxda asasuna ay labii eber uga badisay kooxda kale ee saltavigo deportivo alvesna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda atlatico bilbao levante waxaa labii eber uga badisay kooxda real madrid ee difaacanaysa horyaalka laliigaha levante oo gurigooda joogta ayaana la kulantay guuldaradaasi labiiyo eberka ah gadis waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda kale ee granada barcelonana waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda kale ee sevilla ee kubadda cagta dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sereaga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray kooxda atlanta ee kubadda cagta oo gurigeeda joogta ayaa shan gool iyo laba gool uga adkaatay kooxda kaalyari breventana waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda bolonya oo u soo martisay lazio iyo inter milan oo wada ciyaarena waxay isla dhaaf waayeen barbaro hal gool iyo hal gool ah barmakalshiana waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee hellas frona ac milan oo xil ciyaareedkan ku bilaabasho cajiib ah ku bilaabateena waxa ay saddex gool iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee sbasiya dhegaystayaal wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aan dib idinkugu celinno dhinacii kaalimaha sugaanta nala dhagaysta cododka waa codka baxsan ee yurub genyu
heestaasi ay ku luqeynaysay fanaanada yurub kenya horena ay u qaaday aamine cabdulaahi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo